magaalada qardhe ee xarunta gobolka karkaar ayaa lagu qabtay kulan looga hadlayay adeega maamulka dadweynaha kulanka waxaa ka qeyb galay maamulka gobolka karkaar kan degmada qardho iyo madax ka socotay wasaaradda qorsheynta agaasimaha qorsheynta wasaaradda cadaaladda puntland maxamed nuur aadan ayaa ugu horeyn ka waramaya kulanka waxaan soo marnay degmooyinka gobolka karkaar hoostaga oo dhan maantana waxaan kulankayagii ugu dambeeyey ku soo afmeeraynaa magaalada qardho ama degmada qardho waxaana aad ugu mahad celinayaa guddoomiyaha gobolka siduu noola shaqeeyey sida degmooyinka noola shaqeeyeen weliba khaasatan guddoomiyaha degmada qardho sida wanaagsan iyo sida uu noola shaqeeyey tiimam gooniya buu shaqada usii xilsaaraya intaa shaqada kusii maqneen shaqo wanaagsan baa baa la qabtay annaguna waxaan rajaynaynaa insha allah haddii allah idmo wixii aan halkan ka qaadno iyo degmooyinka waxaan ka soo aruurinay oo dhan inaan isugu geyn doono isugu geyn doonno wasaaradda qorsheynta iyaguna markaasi waxay samaynayaan analyskii ama lafagurkii daatadii bay filtareen ku samaynayaan oo maaragtay isku shaandhaynayaan guddoomiyaha degmada qardho cabdi saciid qaal ayaa sheegay in kulamadan ay joogtayn doonaan intaa ka gadaal qorshaha maanta aan isugu nimi waa siduu hadda ka hadlaya agaasimuhu waa qorshihii shanta sano ee dowladda puntland waa qorshihii shana afraad oo ay dowladdu samayso saddexdii hore dowladdu iyadoo xafiisyadeeda garowa joogta bay waxay samayn jireen wasaaradaha intay isu keenaan qorshaha taasaa lagu samayn jiray laakiin qorshaha kan laba arrimood buu kaga duwan yahay kii hore marka koowaad hoos baa laga soo bilaabay oo degmooyinkii soddon iyo lixda degmaha baa la tegey oo puntland marka labaadna waa isku tashi oo cidna ma taageerayso macnaheedu waa isku tashi inaha qabsanayna waxayna kaas marka hoos laga soo bilaabayo waa dooda ugu badan oo aan xafiisyada dowladda geyn jirnay iyo madalaha shirarka dowladdu isugu timaado heer degmo iyo heer wasaarada markay isu yimaadaan iyo heer dowlad dhexe sababtoo ah baahida kor baa laga keeni jiray baahi ay hay-ad ka soo qaaday baa layska keeni jiray wasaaraduhu meesha ay wax ka qabanayaan iyagaa iska go-aamin jiray si kastaba kulankan ayaa daba socda kulamo kale oo hore loogu qabtay degmooyin kale oo ka tirsan gobolka karkaar kuwaasi oo dhammaantood lagu hormarinayay adeega maamulka dadweynaha